qoysaskan deeqdan raashinka ee la deersiiyey weliba iyo deeraan ilaa iyo shan boqol oo naskajaraan dadka danyarta iyo hambayo gaarka qaban aana isagoo ku noolin degmada daarusalaam ee gobolka muroodijeeh welina deersiday hay-adda diyaargarowga aafooyinka iyo keedka raashinka somalilan gudoomiyaha degmada daarusalaam ee gobolka maroodijeeh ciise muuse axmed iyo kuwerbiya deeqdan lah deersi iyo sida dadkii lankatalgaliyoonka qeybiyana deeqdani maaha deeqdii ugu horreysay ee waxa weeye ay hay-addu soo gaadhsiiso degmada daarsalaam runtii waxaa ka horreeya deeqa fara badan waxaan jecelahay waxay taas muujinaysaa in xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ay u diyaarsan tahay inay mar walba garab joogsato waxa weye bulshadeeda runtii waxaan kaloo aan waxa weye bogaadinayaa amba aan halkan doonayaa inaan fariin uga diro waxa weeye dadka raashinkan la siinayo ama mas-uuliyiinta deegaankan ee sida wanaagsan ay u soo qorsheeyeen waxa weye dadkaa lagu wareejinayo raashinka oo iyagu waxa weeye sidii ay ugu kala baahi badnaayeen waxa weeye dadkaa u soo qoray ee runtii waxa kale oon dhiirigelinaynaa inaynu mar walba waxa weeye aynu ku tiirsanaanno ama waxa weeye baahideennu aanay noqon wax dibadda inooga yimaadee inaynu waxa weeye tabcanno iyadoo ay waajib tahay inay dowladdu garab istaagto waxa weeye dadkeeda haddana waa in waxa weeye dadku ay iyagu waxa weeye dadaalaan isku duwaa hay-adda diyaargarowga aafooyinka iyo keedka raashinka gobolka maroodijeeh cabdixakiin cali cige oo uusan meelisay ku hadal iyo sharxi dadka lanka talgalinta deeqdan raashinka ee lanqeybiyaa waxaanu joognaa degmada daarasalaam waxaananu soo gaadhsiinay raashin dhan shan boqol oo qoys raashinkaasoo xukuumadda jamhuuriyadda somalilan hay-addeedu diyaargarowga afooyinka iyo keedka raashinka qaranka ay soo gaadhsiisay raashin qaybin ay ka weydiyey dhammaan gobolka maroodijeex sidoo kale maanta waxaanu ku soo gebagabaynaynaa raashinkii aanu ka qaybinay gobolka maroodijeex degmada daarasalaam raashinkani wuxuu ka yimid xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee uu matelo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan muse biixi cabdi runtii madaxweynaha siyaasaddiisa koowaad waxa weeyaan in dadka jamhuuriyadda somalilan deegaan kasta degmo kasta iyo tuulo kastay joogaan la gaadho laga warhayo lana gaadhsiiyo wax kastoo qaranku awoodo hay-addani kow ka tahay waxyaabahay xukuumadda ugu xil saaran tahay waxaa kaloonu mahad celinayaa gudoomiyaha hay-adda diyaargarowga afooyinkeedka raashinka qaranka mudane faysal cali sheekh oo runtii hay-addan waxqabadkiisa koowaad ka dhigay siduu garab istaagi lahaa danyarta iyo degmooyinka gobolka marojeex iyo dhammaan gobollada kale jamhuuriyadda somalilan runtii siyaasadda iyo waajibaadka koowaad hay-addu leedahay inay tahay in dadkeenna la garab istaago wakhti kasta iyo mar kasta runtii degmada daarasalaam wada shaqayn joogta aan leenahay maaha markii koowaad een raashinkeenno laakiin si joogtaa baan uga warhaynaa wakhti kasta waxaana ku mid ah odayaalka dhaqanka deegaanka iyo dhinigikiisha kuma hanageen deeqdan raashinka ee lahadeersiiye maadaama iyo jireen bulsho badan oo unbaahnaayena waxaannu leenahay waad mahadsantihiin raashinkaadna soo gaarsiiseen maanta waad ku mahadsantihiin anigoo ku hadlaya afka deegaanka gudaameed waxaannu idinsi fiican yaabaannu idinka guddoonnay waad ku mahadsantihiin
hawshaad noo soo gasheen dadaalkaad noo soo gasheen gaadkihiin gudoomiyihii uqayyihii iyo ciidankeenniiba waad ku mahadsantihiin annaguna waan idinka guddoonnay maamulka somalilan yaa weliba ah degmooyinka wasabka aram iyo muddooyinkiinka dambe ay ku waday dadaalo dadka danyartee laka deersiyow raashinka noocyadii shalgidisana si daruufaha nololeed dadkaas haysta wallanku bedela